barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysaa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aadna ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha noofembar waa labiyo toban sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan heerka waxbarashada gabdhaha soomaaliyeed ee wax ku barta waddanka gudihiisa sidoo kale dhegaystayaal waxaan idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta dhinacii heesaha
heesaasi iyo qodobada kale ayaad ku dhegaysan doontaan oo ciyaarihii ay ka midka tahay marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa degan waxaana maanta halkaasi gaadhay wafdi ka socda uur goboleedka igad halka la filaya inay goordhow gaadhaan wafdiyo kale oo ka socda beesha caalamka gaalkacyo waxaa horey ugu sii sugnaa madaxweynayaasha labada maamul ee puntland iyo galmudug wufuudan ka kala socota beesha caalamka dowladda federaalka ah iyo maamulada puntland iyo galmudug ayaa la filayaa in ay ka wada xaajoodaan dagaalada kasoo noqnoqday ee ka dhacay magaalada gaalkacyo taas oo marar kala duwan ay dhex mareen maamulada puntland iyo galmudug qof looga shakisan yahay inuu ka tirsanaa taalibaan ayaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo bixiyey ku beegsaday xarunta ciidamada cirka ee bagram oo ay maamulaan maraykanka halkaasina waxaa ku dhintay ugu yaraan afar qof waxaana ku dhaawacmay afar iyo toban kale ilwareedyo ay heleen warbaahinta afghanistan ayaa ku warramay in weerarku ka dhacay afaafka hore ee laga cunteeyo xarunta saldhigaas waxaana qofka weerarka la qaaday la sheegay inuu ka tirsanaa shaqaalaha saldhigga la weeraray ayaa ku yaalla waqooyiga magaalada kaabuul dowladda afghanistan ayaa weerarkaasi cambaaraysay
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan inkasta oo carruur badan oo soomaaliyeed oo ku nool dalka gudihiisa aysan helin fursado dhinaca waxbarashada ah duruufo jira awgeed ayaa haddana waxaa jirtay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay kor u kaca tirtirada ardayda soomaaliyeed ee aadda iskuullada iyo jaamacadaha kala duwan sida ay sheegeen hay-adaha waxbarashada ee dalka gabdhaha oo hore ugu yaraa goobaha waxbarashada ayaa hadda wiilasha kula tartamaya kaalmaha hore ee iskuullada ama jaamacadaha hase yeeshee weli wiilasha ayaa aad uga badan haddaba barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa heerka waxbarashada gabdhaha ee soomaaliya waxaana magaalada boosaaso inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
barnaamijka madasha maanta wuxuu idinkaga imaanayaa boosaaso waxaana barnaamijka uga hadlaynaa haweenku sidee ku yihiin waxbarashada xilligan waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona fartuun xasan maxamed yuusuf mukhtaar sulaybaan iyo seynab xasan dhammaantood waxay ka mid yihiin dhallinyarada magaalada boosaaso yuusuf waa dhownahay maxamed yuusuf axmed weeye sidoo kale yuusuf waa dhownahay mukhtaar maxamuud suleybaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf waa dhownahay magacayga waa fartuun xasan cali bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaal magacayga waa seynab xasan axmed sidoo kale waa mahadsantihiin dhammaantiin mar kale kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a fartuun waa sidee waxbarashada gabdhaha xilligan ma ku badan yihiin mise waa ku yaryihiin bismillaah ani waxaa isdhihi karaa wakhtiga hore oo lasoo dhaafay wakhtigan gabdhuhu haddayba ku badan yihiinba sababtoo ah gabdhuhu waxay fahmeen qiimaha waxbarashadu leedahay ama gabadha waxbaratay iyo gabadha kale waxay kula duwan yihiin taas baa keentay inay gabdhuhu raadiyaan meel kastana u galaan si wax u baran lahayd iyadoo cadaadis uu dhinac kasta kaga jiro bay haddana isku dayayaan inay waxbarashadii raadiyaan ee yoolkoodana ka mara dhaliyaan gabdhaha waxaa sabab ku ah inay ku yaraadaan waxbarashada waxa weeyaan dhiirigelintii bulshada oo yar waxaa arkaysaa gabadhii oo laleeyahay dugsiga sare marka u socoto ama dugsiga dhexe u socoto laleeyahay maxaa waxbarasho ka aadaysaa yacni jaamacad gabdheed jika u dambaysa camal iyo wax saas oo kalea marka dhanka dhiirigelinta bulshada baa ku yaraysaanle waayahay ee, sidee gabdho waxbarashada ku yihiin Ee, runtii ee, waxaa la yidhaahdaa ee, yuusuf oo casrigu wuu ku saameeya hadba wakhtiga waaqiciga lagu jiro wuu ku saameeya xilligan lagu jiro waxaad moodaa gabdhuhu inay waxbarashada kasii yaraanaya markaannu fikir ahaan aan cabiro sababtan anigu waxaan u u aanaynayaa tiknolojiyada tiknolojiyadu waxay ku yeelatay waxbarashada gabdhaha saameyn aada u weyn maadaama dumarka ay mar walba waxyaabaha ee, yacni soo kordho oo tiknolojiyada ha noqoto casrigu sida isu bedelaya ha noqoto ee waaqiciga jira ay hadba la jaan qaadaaneen waxaa moodaa casrigan inay noqotay casrigii ay haweenku la jaan qaadeen waxbarashada yacni dhinaca waxbarashada ay kala jaan qaadeen dhinaca tiknolojiyada tiknolojiyada markaasaan leeyahay kow waxaa ka mid a gabdhaha waxyaabaha waxbarashada wakhtigan dibdhaca ugu weyn ku keenaya gabadhu ee, habeenkii hal saac laga bilaabo ilaa iyo kowda waxaa laga yaabaa inay musalsal daawanayso habeenkii shan musalsal markay gabadhii daawato maalintii kuma dari kadho inay lix lagjar qaadato oo kale oo saacado usoo xaadirto taasi waxay kalifaysaa gabadhii inay maadaama ay saacado soo ba- badan soo jeeday xaaladaheeduna ay ka duwan yihiin xaalada ragga oo wax badan iska bedeli karaan nafsad ahaanteeda inay yacni gabadhii saa waxbarashadeedii ay u lumiso taasu musalsalka kow waa musalsalkii facebookii twitterkii aaladaha teknolojiyada social media oo dhanba markaan ka nimaano oo aflaantii u dheer tahay gabdhaha waxyaabahaas oo kale waxay ku kalifi karaan inay waxbarashadii ka yaraadaan wakhtigan la joogana waxaad muuqata tan kale oo ugu sii darantay gabdhaha waxaa weeye dhiirigelin aan wakhtigeedii joogin ama macquul ahayn oo uga timi yacni gabdhaha wadamada shisheeye ee markaasaa leeyahay waxaa gabdhaha muddooyinka ugu dambeeyay dhiirigelin badan siinaya oo ku dhiirigelinaya barnaamijyadan oo kale waxa weeye reer galbeedka waxay leeyihin gabdhuhu waa laga ti- ee, waa laga tira batay waxbarashadii waa laga tira batay siyaasaddii waa laga tira batay dhaqaalihii waa laga tira batay mar walba dhiirigelin qaldan bay siinayaan taasi waxay kaliftay inay negative qaato gabadhii wax baranaysay iyadoo dugsigii sare maraysa bay waxay u hanqaltaagaysaa siyaasad taasi waxay kaliftay inay waxbarashadii ka reebto Ee, waxaan oran karaa see waxbarashada ku yihiin bay su-aashu ahayde gabdhaha taas ayaa saameyn weyn ku yeelatay hoosna u rida garaafkooda Een, horta een, su-aashii baan ka jawaabayaa gabdhaha inta wax barata dhammaan wiilashu way ka fiican yihiin waa inta- intaan wax baran maba bartaanba laakiin inta wax barata wiilashu way ka sarreeyaan galaasmanka kulli performancegooda aad buu u sarreeyaa waa natiijo fiican bay keenaan maasha allah een, een, maaragtay bulshadooda inta wax baratoo kale way saacidaa bulshada een, gabdhihii aad bay u soo saaraan gabdhihii kale waa dhiirigeliyaan inta wax barata een, facebook iyo waxaasna wiilashaa uga badan baa dhihi karaa haddii la dhaho een, een, een, een, facebook iyo social mediana dee ayaguba ciyaaraha waa ayaga saqda dhexa u kaca maaragtay marka waxaa weeyaan gabdhuhu mu- uma badna waxaas inta musalsalka daawatan dabcan waa intii waxbarashada ka hartay ee maaragtay intii waxbarashada usoo jeeda waxay ku dadaashaa inay maaragtay ka miro dhaliso waxbarashadooda maxamed yuusuf ee gabdhaha dibudhac ma u keenaa iyagoo wax baranaya inay guursadaan Ee, yuusuf waa mahadsan tahay runtii waa runtaa oo yuusufow ee, gabdhaha dhibaatada ugu weyn oo la oran karo hadda gaabka waxbarashada dhinaceeda ka jira waxaa weeye gabdhihii markii la joogay xilligii ugu fiicnaa ay waxbarashada dhexda ugu jireen baa waxay ku kalifaysaa inay waxbarashadoodii ka haraan taasoo iyagoo u hanqaltaagaya barnaamijyo kale oo tusaale ahaan guur oo kale iyagoo u hanqaltaagaya gabdhuhu meeshii la rabay inay markii ay guur iyo barnaamijka ay galaan waxbarashadooda markay dhammaystaan ay galaanin markaba iyagoo waxbarashadooda meeshii ugu fiicnayd maraya bay waxay u hanqaltaagayaan inay guursadaan taasina waxay sababaysaa inay waxbarashadii saa uga tagaanin taas ayaa kalif ka dhabaan leenahay gabdhuhu inay waxbarashadii ka tagaan waayo ee, gabdhuhu badanaa waxbarashadan wakhtiga dheer oo waxbarashada ee, yacni lagu jiro may u dulqaadan karaan laakiin waxay amintaba yacni ku dhiiradaan inay ka leexdaan waxbarashada oo dhinaca guurka iyo dhinaca shaqada ayay uga leexdaan taasi waxay kalifaysaa gabdhihi inay waxbarashada ku yaraadaan yuusuf aniga fikirkayga haddaan ka dhiibto waxay la tahay een, gabdhuhu in ay een, guursadaan iyagoo wax baranaya taa waxaan ugu difaacaya waxaan u leeyahay een, badanaa een, goorta la fiiriyo caalamka een, een, een, wadamada horumaray waxaa arkaysaa gabar dugsi sare ku jidha ama heerkii jamacada college ku jidha ama high school ku jidha oo waxna barata haddana la- la- la qabo een, wax ka- da- da'da een, ka saraysa eighteen baan ka hadlaya sida caalamku u isticmaalaane marka eh, haddii qofku uu samaysto eh, waxaa la dhaho management noloshiisa isagoo uu manage garayo wuu isku wadan karaa waxbarashadiisa weliba high sc- high degree- high degree oo kale baan ka hadlaya oo jaamacadaha inuu qofku isagoo wax baranaya haddana uu- ay wadan kadho gabadha uu ay wadan kadho een, sh- een, waxyaabaheeda kale guurkii waxbarashadii ay wadan kadho isku wadi kadho baan u aaminsanahay saasaan difaacaya maxaa ka hortaagan gabdhaha inay waxbarashada kula tartamaan wiilasha weliba Een, bismillaah een, gabadhu inay wiilka kula tartanto een, waxbarashada waxyaalaha ka hortaagan oo kale marwan waxaa ka mid a een, dhiirigelinta bulshada oo kale lambartuu waxa ka hortaagan oo kale waalidkeed oo kale inkastoo waalidku aysan isku mid aysan ahayn qaybna ay ku dhiirigeliyaan iyagoo fahansan waxbarashadu qiimo ay leedahay qayb kalena iyagoo awalba aan waxbaran ama aqoon dheeraada ayn lahayn ilmihii ay dhasheen ay hadhuu ku dhiirigelin waayaan baa dhici karta waxyaalaha ka hortaagan waxaa ka mid a oo kale gabdhaha caqabado fara badan baa ka hor imaan kara xilliga waxbarashada ee danaynayso waxaa kaloo ka hor imaan kara waxaa ka mid ah iyadoo kale gabadhu inay isliido oo kale caqliyan iyadu inay aaminto inaysan waxbarashadeeda sii wadan karin intaas baa kusoo gabagabeynaya intaan dhihi lahaa baseyni baa dhahday ani waxaa ku dari lahaa waxyaabaha ka hortaagan oo kale haddii ay adigu wiilkaas weydiiyey hadda markay guursato oo kale waxaa ka hortaagan inuu ninkii ku dhiirigelin waayo ninkeedii uu ku dhiirigelin waayo waxaa kaloo ka hortaagan intaasba ka horeeya markay yarayd inay hooyadii aabihii geyn waayaan waxaa kaloo jira iskuullado kale markay dhiganayso macalimiintii iyo inay dhiirigeliyaan oo gabadhii inay muhiim tahay inay waxbarato waxaabaa hadday weydo waxaasoo kale waa ka hor istaagi kartaa runtii yuusufow waxaan oran karaa gabdhaha iyagoo waxbarashadii ku jira inay waxbarashadii ka tagaaneen dhowr waxyaabood baa kalifaya kow waxaa kalifaya mataqaanaa waxbarashadii gabdhihii iyagoo ku jira oo bartamaha waxbarashada kaga jira baa wax ama yani qiyaale baa hormaraya tusaale ahaan gabadhii inay shaqaysato gabadhii inay yani guursato oo gabar kale oo yani guursatay mataqaanaa xilligay waxbarashada dhexdeeda ku jirtay bay arkaysaa dabadeedna dhiirigelin bay waxay ka qaadanaysaa gabadha guursatay guri ladanna gashay oo iska ladan waxbarashadii iyadoo waxbarashadii ka tagtay ladan oo guri fiican ku jirta oo guri dhaqan tagtay bay waxay ku dhiiranaysaa gabadha inay gabadha guriga dhaqan ku jirta ay la mid noqoto taasi waxay kalifaysaa gabadhu waxbarashada haddayba ka tagto oo ka baxdo iyadoo aan meel kale inayna u bedelan mar hadday gabadhu goob waxbarasho ka tagto goob kale kuma sii dari kadho waxay taa tusaale waxa u ah gabdhuhu si yar waxaa laga yaabaa inay dhahaanin dugsiga sare goortay ku jiraan inoo kale ay dhahaanin dugsiga sare waan ka bedelanaynaa macad waxbarasho baan u bedelanaynaa taasi waxay noqonaysaa furin furunta bay noqonaysaa oo gabadhii meeshii goortay dugsigii sare ka bedelato oo macadkii istiraahdo aad wakhti gaaba baa ka lumaya halkaas wakhtiga kaga lumaya siday u wado yacni saykalkaasay u wado oo gabadhii hadba waxbarasho ugu boodaysona waxay ka baxaysaa saaxaddii waxbarashada waxayna u saamaxaysaa gabadha inay ka tagto oo saa waxbarashadii kaga tagto taasaan oran karaa
yuusuf horta waxaan oran karaa anugu waxbarashadu way nicyo badan tahay waxaa jira xirfado la barto maadaama haddii la dhaho gabdhuhu waxa barteen oo ilaa iyo dugsiha ka bilaaben dugsi hoose koowaad ilaa iyo ha wadan secondary ilaa iyo jaamacada ha wadan waa herarji kale aad u kala fog weeye wakhti bayna u baahan tahay marka maadaama qof dumar yahay dumarka u badana isku mid maaha haddaysan qofku uusan samayn karin intaa uusan u dulqaadan waxbarashada waqtiga dheer ah in qofku uu xirfad kale markuu isagoo dugsiga dhex maraya ama dugsiga maraya uu wax kale uu jecel yahay fikirkiisa la jecel ama ha ahaato kuukin oo kale dad dumar wax kariya baa jira sida aisha kuukin center oo kale dumaro waxaa jira ku fiican waxyaabaha sharaxaadaha oo kale cilaansaanka cilaansaarka waxyaabahaas qofku inuu xirfad kale uu waqtigaa waqtigu ka dhum lahaa badnaa uusan daniyadna u hayn maadaama uu qofkii gabadhii ay soo gaarayso waqtigii waxbarashada dugsigii sare goorta ka baxda jaamacada u gudubto ee ka tegaysaba halkaa kulus garanayso xilligii jaamacadda ay gaari lahayd waddadii guusha hor qaaday maadaama ay kaga hadhayso kaas marka waxa u fiican baan oran karaa inay wax kale substitute kale keento ay ku bedelato xirfad barato teeda kale waxbarashada gabdhaha gabadha waxaa waxbarashada ka reebi karaa caqabado badan baa asxaabteedu sida sheegeen sida sheegeen waxaa ka mid ah dhiirigelinta inay bulshada iyo familka iyo guriga dhiirigeli aysan ka helin waayo haddii qofka la dhiirigeliyo oo gurigii dhiirigelin ka helo iskuulkii ama macadkii iyo ama goobta waxbarashada dhiirigelin ka helo waxaa fududaanaysa qofkii inuu noqdo qof saacad kasta horumarsan oo ku fikeraya inuu hami iyo higsi yeesho waxaa kaloo muhiim ah in la fahansiiyo bulshada guurka iyo waxbarashada in laisku wadi karo qofka hadduu jaamacad hel jaamacad soo gaaro inuu isku wadi fikirkiisa aad u taageeraa in laisku wadi karo oo gabadhu ama wiilkuba labadaba ama isdul saare ay wada wadi karaaniin taasina iyaduna waa mid waxaan kaloo ku daray iyada raacsanayaa faa'iidooyinka ay u leedahay gabadha dumarka waxbarashada ama hablaha sida badanaa halkudhigyada la soo qaato waxaa ka mid ah gabar hooyo waxbaratay waa bulsho waxbaratay marka bulshada hadday noqoto bulsho horumarsan oo waxbaratayna horumar baa la gaaraya mid waafi ah weliba intaan kusoo koobaya waa tahay waxaa jira gabdhuhu marka ay jaamacadda oo dhammeeyaan oo kale in ay eh, kadib markay jaamacaddu dhammeeyaan oo kale ay isaga baxaan oo hal shahaad ay ka qaataan gabdhaha maxaa u diidaya in heerka ugu sarreeya ee waxbarasho ay gaaraan iyadoo ay jiraan gabdho dhif ah oo heerkaasi mararka badan ee ku dadaala islamarkaana hadda gaarayba Een, gabadha waxaa gaarsiin karaa een, inay heer fiican gaarto dhiirigelinta Een, dhiirigelinta waxaa la dhahaa een, bilaa- een, een, ma- xooluhu daaqsin bay ku dararaan biniaadankana bogaadinta marka qofka haddii la bogaadiyo oo hooyadii iyo aabihii ay bogaadiyaan gabadhii maaragtay waxay gaari kartaa heer sare waxaa kaloo ku dhiirigelin kara inay roor moodhal hesho gabdho kale oo maarkino ayadana saas oo kale ee ma- heerar fiican gaari haddii ay aragto macallimiin gabdho ah haddii ay hesho oo kale way ku dayan kartaa ee waxbarashada muhiimadeeda oo kale in loo sheego iskuulka een waxyaabahaas oo dhan baa gaarsiin karaa inay maaragtay gabadha ay een ee maaragtay shahaadooyin fiican hesho oo meel sare aqoonta ka gaarto
Een, aad baad u mahadsan tahay een, walaal Een, haddii aan isku dayo gabadha waxaa heer sare gaarsiin karaa Een, marka u horeysa waxaan dhihi dhihi karaa een, markay gabadhu iyadu damacsan tahay inay meel sare gaarto ama ee, waxbarashadeeda ka miro dhaliso ee runtii waxba ma celin karaan wax kasta oo ka hor yimaadana way dhaafi kartaa siduu wiilku u dhaafi karo oo kale Een, secondly waxaa dhici karta oo kale gabadha heer sare gaarsiin karta sidii nolosheeda u maanaj garaysta oo kale haddii aaminto iyadoo guri leh inay waxbarashada wadi karto way wadi kartaa sababtoo ah wax- waxay ku socotaa maamul Een, waxaa gaarsiin kara oo kale ee waxaa ka mid ah een, inay gabadhu een, siday walaashahay sheegta hore ee dhiirigelin dhinac kastaba ka heshoba dhinaca een, faamiliga iyo dhinaca macalimiinta hadba wax baraya iyo dhinaca asxaabteeda ah oo runtii ay isdhihi karo asxaabteeda waa waxa marka iyadoo ee asxaabteeda isku mid yihiin oo kale iyaguna yihiin asxaab een inay waxbarashada ka mira dhaliyaan oo kale danaynaya markaas oo kale way anfacaysaa gabadhii Een, anigu waa qabaa oo een, bulsho ahaan haddaan ka hadlo innaga adeer uma sancanin inay gabadhii la guursado ee jaamacad ku jidha waxaa fudud inay jaamacaddii ka fardo dhahdo waa lay guursaday een, maadaama aa lay guursaday sida hebel oo kale baan dhaqmaya oo guri baan deganaya oo guri baan degaya oo carruurtayda baan korsanaya oo reerkay baan dhaqanaya balse waxaa hubaal ah qofku isagoo wax baranaya inuu is- haddana wa- in- in- guri- in- noloshiisa kale wadan karo oo guri iyo mustaqbal iyo carruur ayatinkiisa kale ka talin karo Een, aad baad u mahadsan tahay marka hore ugu horeysa Een, horta waxaan isdhihi lahaa qofka biniaadanka ah, een, laba qalbi ma laha hal qalbi buu leeyahay Een, gabadhu markay wax baranayso waxbarashadii ku dhex jirto haddii ay tiraahdo guri baan leeyahay gurig isaga laftigiisa baa wuxuu yahay mashruuc gaar ah Ee, sababta caruurta waxay u baahan tahay xanaano gurigu wuxuu u baahan yahay maamul iyo in ma- la maanaj gareeyo Een, odaygii wuu sugayaa waxaa laga yaabaa inuu yahay een, ninka oo kale nin iska dee aaba noloshaba ka dhacsanba oo gabadhii markay jaamacaddii aado oo kale u leeyahay xilliga qadadaa la joogaa maxaad ka doonaysaa waxbarashadii marka waxaan aaminsanahay anigu gabadhu inay markay wax- waxeeda barato een, shahaadadeeda masarka ay qaadato kadib ay samayso ee guursato Een, sababtaa caruurteedii si ay si fiican ugu xanaanaysato een, odageedii ay si fiican een, waqti badan ee la qaadato een, gurigeediina si waxay noqonaysaa in ama guriga ka harto ama inay waxbarashadii ka harto see marka saasay u dhicin gabadhu waa inay waqtigeedana wax barato waqtiga kalena ay gurigeeda haysato haye waa tahay ee, waxaan siinayaa ee, maxamed yuusuf haye maxamed aad bay u mahadsan yihiin eh, saynabi mukhtaar eh, runtii eh, yuusufow anigu waxaan mukhtaarna hal baan kaga duwanahay saynabna hal baan kaga duwanahay halkaan kaga duwanahay mukhtaar waxa weeye gabadha anuu ma qabo iyadoo waxbarashada hoose wada inay yacni guursato waayo gabadhu waxbarashada hoose ama asaasiga ama dugsiga sare markay marayso waa waxbarasho konsequensiga oo isku xiran oo aan la goyn karin oo time yar hadday goyso ay halkaa ka baxayso waxaan qabaa gabadhu maalintay dugsiga sare dhammaysato oo jaamacadda u gudbayso madaxa la gasho inay guursato waa qabaa saynabna waxaan ku khilaafsanahay gabadhu goortay baajkii dhammayso oo eh, yacni master u gudubto in la guursado gabadhii waxeedii selfage value-goodii waa wax iska yar waqti yar bay gabadhu ma ogtahay in badan baa selfage value-gooda gabadhaa lagu xisaabtamaa ma ogtahay timeka haddii gabadhii dugsi hoose ka soo bilowdo dugsi dhexe ku xijiso dugsi sare ku xijiso baajkii ku xijiso dee gabadhii goortii masterkii ay dhammayso hadday gasho waxbarashadii waa garanaysaa runtii waqti dee aad weyn bay gabadhi xilligaas la ko- kulmaysaa dhibaatooyin badan bay u keeni kardhaa gabadha caafimaad ahaan Ee, time ahaan gabadhaas iyo waxbarashadeed hadda waxaan leeyahay yacni ubadkeedii waxay ku kalifaysaa hadhowdii inuu yimaado inuu yacni ubadkii xataa ay yaraan ku timaado halkaas oo waqti badan ay ka qaadato ma ogtahay Ee, taas ayaan ee, xoojin lahaa gabdhaha inay xilliga jaamacadda galaan dugsiga sare soo dhammeeyaanin ay hore ka galaan oo ga- ku biiraanin Ee, intaas kusoo gabayen
gabadha markay yani wax baranayso ma guursan kartaa haa dabcan way guursan kartaa inay guursatana ma xuma laakiin waxay ku xiran tahay gabadh hadday rabta in waxbarashada sii wado inay qofkay nolosha la wadaagaysa fiiriso iyo aqoonta sida isku yihiin qof ku taageeraya inay wax barato ma yahay mise waa qof waxba ka fahansanayn aqoonta hadduu qofku yahay qof waxbarashadii la fahmayo oo ku taageeraya oo u akhrinayo oo maaragtay markii ay waxbarashadii jirto hawshii kale oo ee sugaysa gabadh dhinac kasii qabanaya oo markaas gabadha way guursan kartaa oo marka waxaan leeyahay gabadh waxbarashada way wadi kartaa laakiin waa inay iyadoo guursatay waxbarashada way wadi kartaa laakiin waa inay iska fiirisaa qofkay markaas ay nolosha la wadaagayso bismillahi raxmaan raxiim horta waxaa la yidhaha dooq baa jira dooqu qofka mar hadday gabadhi wax bartay oo ay ka soo gubtaan oo xeer dugsi hoose kama hadlaynin dugsi dhexe dugsi sare kama hadlaynin gabar wax baratay oo jaamacad ku jira baan ka hadlaynin academic marka gabadhaas wax baratay aqoon-yahanaad weye qofkii nolosha la qaybsan lahayd dooqeeda iyadaa garanayso waxay ku calmanayso haddii nin nolosha ka dhacay aadayso waa mid iyada u taal waayo qofka ina mustawo qof wax bartay waa inoo joogan waa inoo qiimaysan yahay marka waxaan ka hadlaynaa gabar wax bartay aqoon leh oo ni- oo qofkii u qalmi lahaa do- dooratay marka qofkii u qalmi lahaa markay doonato u doorato waxaa u suuragelaysaa inay ay wa- waxay lahayd goolskii iyo ahdaaftii ay lahayd inay ka miro dhaliso hadduu ilaahayna ina u suurageliyo ay ta- tii allan ay ay meesha ku jidho marka waxaan ka hadlayna waxaa weeye gabar wax bartay oo- oo wadciga fahansan weye gabar aan waxba baran oo musalsal daawata ama oo ama eh, ku jidha xaaladaha kale dai waxay waxyaabahay dooran lahayd way noo cad yihiin way noo qaaxan yihiin guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya boosaaso waa naga intaas anigoo yuusuf maxamuud ayaa idinla socodsiinayay waxaa barnaamijka soo saaridiisa iska lahaa nuur xasan bukhaari intaa barnaamij ka lamida ku kulmi doono nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o e magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo magaalada boosaaso inoogu soo diyaariyey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o e dhegeystayaal waxaa naga xusina haddaad jeceshiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijka dhallinyarada maanta fariimihiinna waxaad noogu soo hagaajin kartaan somali at v o a news dot com haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee sanadka waddanka ruushka uu martigelinayo waddanka faransiiska ayaa laba gool iyo gool kaga adkaaday xulka dalka sweden labada gool waxaa u dheliyey dimitri bayet iyo paul bogba xulka dalka faransiiska jek republic ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay xulka dalka norway azerbaijaan ayaa guuldaro afar gool iyo waxba kala kulantay xulka north ireland halka san marino lagu durduriyey oo germany markaasi guuldaro ay kala kulantay sideed waxba xulka dalka jarmalku ay ku howdholonaadeen almenia iyo montenegro ayaa saddex gool iyo laba gool xulka dalka Alme- almenia armenia ku howdholonaadee denmark waxay afar gool iyo gool ay ku dirtay xulka kazakhistan rumenia iyo polandna saddex gool iyo waxba xulka dalka poland ayaa ku howdholonaaday xulka dalka ingiriiska ayaa guul ka gaaray gruupka f waxaana saddex gool iyo waxba ay kaga adkaadeen xulka dalka scotland malta iyo slovenia gool iyo waxba slovenia ayaa guusha ay ku raacday halka lithuania iyo slovakiana afar gool iyo waxba lisvakia ay ku awoodroonaatay dhegaystayaal maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo islaa yurub ka tirsan oo isreebka ahi austria ayaa la dheeli doontaa ireland georgia moldova wales iyo serbia albania waxay la ciyaari doontaa israel halka kulanka kale ee macedonia iyo spain ay dheli doonaan xulka dalka talyaaniga ayaa sidoo kale dheli doona croatia iyo iceland ayaa wada ballansan turkiya kosovo ayaa wada dheli doona ukraine waxa ay la dheli doontaa xulka dalka finland dhinaca iyo afrikana cameroon ayaa la ciyaari doonta xulka dalka zambia nigeria waxa ay la ciyaari doonta xulka dalka algeria mali iyo gabon ayaa ballansan morocco waxa ay martigelin doontaa xulka dalka ivory coast south africa iyo senegal ayaa ah kulan xiise badan cape verde iyo burkina faso ayaa dheeli doona sidoo kale uganda iyo congo ayaa wada dheeli doona dhegaystayaal xubinta cayaarahana halkaas hayno joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha haatan ah gabagabada idaacadda ayaan kusii dhowaanaynaa waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha heesu ku luqay fanaanka maxamed cabdisiciid biike heese mulacay kala tahay la cajiibay anigu he cidda lama ammaano cuyub looma heese mulacay kala tahay la cajiibay anigu he karamko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbartayo weligeed weligeed macaasi amunamuna imuna xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi munamuna muna muna hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waanawa ceb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dowrsan baa tahay munamuna ceb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dowrsan baa tahay munamuna muna muna una muna una una awadaranta fiidkii dhulka cidhi filaa cidhi iyo doon cadceed jiran cawayskii iftiinta ee awadaranta fiidkii dhulka cidhi filaa cidhi iyo doon cadceed jiran cawayskii iftiinta ee xaramkoo la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi munamuna xaramko la ciidiyo carafay arlada timi isay kuba barbaartayo
codkaasi maxamed siciid cabdibiike wuxuu gebagabo yahay idaacadda iyadii duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anoo ismaaciil xuseen farshar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada tan iyo intayna idaacadda afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh keedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano ceb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay cisaad sharafta dheer tahay curad dhowrsan baa tahay munamuna muna muna ceb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay cisaad sharafta dheer tahay curad dhowrsan baa tahay munamuna muna muna munamuna muna muna ceb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay cisaad sharafta dheer tahay curad dhowrsan baa tahay munamuna muna muna ceb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay orad dhowrsan baa tahay unamunaa